wasiirka howlaha guud ee guryeynta dowlad goboleedka hirshabelle jaamac xuseen xaashi wasiirka maaliyadda hirshabelle maxamed maxamuud cabdulle wasiirka ganacsiga hirshabelle yaxye ismaaciil iyo agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta xukuumadda federaalk ee soomaaliya axmed iimaan ayaa soo gaaray magaalada beledweyne kuwaasoo daa furi doona mashaariic horumarineed oo laga hirgelin doono gobolka hiiraan agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta xukuumadda federaalk ee soomaaliya axmed iimaan iyo wasiirka howlaha guud iyo guryeynta hirshabelle jaamac xuseen xaashi ayaa si wadajira u sheegay inay daa furi doonaan qiimeynta iyo nashqadeynta dhismaha wadada laamiga isku xirta magaalooyinka beledweyne iyo jawiila gobolka hiiraan taasoo lix bilood kadib la dhagax dhigi doono waxaa sharaf noo ah annagoo ka soconna wasaaradda howlaha guud dibadhiskii guryeynta ee dowladda federaalk soomaaliya wafdigeenna oo si weyn ay dowlad goboleedka hirshabeelle wasiirrada iyo xildhibaanada iyo maamulka gobolkaba ay si weyn noogu soo dhoweeyeen magaalada beledweyne aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa runtii waxyaabaha aan u soconno waa waxyaabo horumarin waddooyinka ku saabsan waddanka oo dhan waxaan ka koobannahay wafdiyo kala duwan qaarkeen waxay soo aadeen beledweyne qaarna waxay aadeen galmudug qaarna waxay aadeen puntland intaba waxaa la rabaa in waddooyinkaas la dhisi doono berrito lojin loo sameeyo si loo bilaabo maadaama ay nala socoto hay-addii dib u dhisi lahayd waddooyinkaas oo assessementii ku samayn lahayd insha allahu tacaala
wafdiga ujeedda badan yahay macnaheedu waxay tahay howlaha aan u soconnaa waa badan yihiin hase yeeshee wafdigan qaybta ugu muhiimsan oo ay hoggaaminayso wasaaradda howlaha guud ee hirshabeelle waxaa ka mid a agaasimaha guud ee wasaaradda federaalka iyo injineero wasaaradda federaalka ka socda ujeeddada ugu muhiimsan qaybtaas safarkayaga ka mid a aan u wada soconnaana waxay tahay in la daah furo daraasaddii laga samaynayey jidka u dhexeeya beledweyne ilaa kalabayr wuxuu ka bilaabanayaa janta kundije ilaa kalabayr labaatan iyo laba kilomitir waxaa hadda la daah furayaa waa daraasaddii naqshadayntii iyo diyaarintii qalabkii tandarka ee mashruuca lagu fulin lahaa muddo lix bilooda ka bacdi insha allah waxaynu sidaan oo kale isugu kulmi doonaana waxuu noqonayaa dhagaxdhiggii mashruuca oo markaas inta ka horraysa loo tartami doono haddii sida qorshuu yahay markaa dhammaantayo waxaanu u wada soconnaa ugu muhiimsan waxaa weeyaan waa arrintaas waaye laakiin wasiirada kale ee hirshabeelle oo wasiirka maaliyaddu ka mid yahay oo wasaaradda howlaha guud ee hirshabeelle ka mid tahay waxaan u soconnaa arrimo kale oo la xidhiira howlaha wasaaradaha aanu u magacaabannahay ee hirshabeelle waxaannu la fadhiisan doonnaa madaxweyne ku-xigeenka mudane yuusuf dabageed iyo guddoomiyaha gobolka cali jayte aan wixii howlaah iyo wixii warbixinah aan ku kala qaadan doonno halkaas